anigu muddo hadda dhowr sano ah magaalada inaan laamiyada ku baxa maahae dhulka xoolo daaqsinta deegaanka ma aadin shalay baa ilaahay wuxuu idmay inaan magaalada ka baxo oo aan aado dhulka miyiga ah oo xoolihii abaarsanaa aan biyo iyo raashin xoolaha la siiyo iyo aan u qaado shalay goor afar saaca baan magaalada ka baxa waxaan socday ilaa iyo meesha la yidhaahdo doodhays oo markii awr culus laga yimaado oo nugaasha laga soo dhaco nugaasha laga soo bilaabo ilaa meeshaasaan socda waxaan soo arkay arrin masiibo qaran ah oo dhulkii haysata waxaan soo arkay dhul aan dowlad lahayn waxaan soo arkay dhul aan odayaal lahayn waxaan soo arkay dhul aan shacab lahayn waxaan soo arkay dhul aan waxgarad lahayn waxaan soo arkay dhul masiiba ka dhacday masiiba hadday jirtay dhul ay ka dhacday baan soo arkay inaan waxaynu ka qaylinaynay ayaamahan oo bannaanka ugu baxaynay oo ilaahay aynu ka nabad kaga nabadgelaynayoo aynu ilaahay baryadiisa bannaanka ugu baxayn abaar baa ina haysata colaadina waa ina haysataa ilaahay abaarta inuu ina ka reebo colaadana ina ka reebo baynu ilaahay ka baryeynay laakiin waxaan soo arkay abaartii iyo colaaddii oo inagu aynu gacmeheenna ku samaynayno oo aynaan ogeyn innagii baa gacmeheenna ku samaynayna mana ogin waxaan soo arkay oo labada arrimood oo abaarta iyo colaadda aynu labadaba gacmeheenna ugu samaynayna ay tahay dhulkii xoolo daaqsinta ahaa oo deegaanka ahaa oo dhirtu ku taalay oo dooxooyinka lahaa oo carisyada lahaa oo buuralayda lahaa oo dullaha lahaa oo cagaf lagu diiray cagaftaas lagu diiray oo dhirtii lagu dhammeeyey oo lagu murxiyey abaartii iyo colaaddii labaduba iyagay soo gelaysa waa midda abaarta eh maanta haddii roob yimaado geedka xoolu daaqi lahaayeen waa qallalan yah waa la abaarayey xididkiisii baa la siibay cagaf baa diiratay haddii haddii roob qabto geedkaasi soo bixi mayo meel xoolo daaqaana ma leh dhulkii cagaf baa diiratay oo lagu nabaadguuriyey taasi waa midda abaarta midda colaaddu dhulka haddii qof waliba shan dooxa ooto dhulku toban qof mama gaarayo toban qof ma gaarayo waxa weeye haddii qof dooxa iska ooto oo dooxadii roob qabto oo xoolihii u soo guuraan dadka xoolo laydaahay ma aqbali doonaan in qofku yidhaahdo meeshaan anaa laho la degi mayo halkaasna waxaa ka imaanaya isku dhac iyo colaad iyo in dadkii islaayo iyo in meeshaas dhibaata ka dhacdo arrintaasina waxay u baahan tahay in laga hortago yaa ka hortegaya waxaa ka hortegaya dowladda waxaa ka hortegaya odayaasha nabadoonnada waxaa ka hortegaya waxgaradka waxaa ka hortegaya oo la rabo inay ka kacaan waa shacabka shacabka weeye arrintaan anigu soo arkay shalay waa masiibo qaran waa masiibo qaran wax loo dulqaadan kara maaha wax loo fadhihi kara maaha wax loo aamusi kara maaha indhahayga waxaan saaray geedkii abaarta ku bixi jiray geed madowga la odhan jiray qalaanqashii iyo higladii iyo maygaaggii iyo garaskii iyo cadabiirkii intaas oo maanta bilaabay inay baxaan oo xay iyo laan saaray oo inta cagaf loola tegay cagaftii furtada laga wada geliyey oo xaggana xididkii la gooyey xaggana laamihiiba baarci qoyan yihiin oo shalay iyo daraad cagaftaasi rujisay baan indhaha soo saaray oo meesha saas lagu samaynayo uu geeli daaqayo baan indhaha soo saaray waxaa kaloo la ii sheegayey oo shalay fog la ii sheegayey meesha la yidhaaha jibaaxa niman geel ku soo xereeyey oo rabaa halkaa inay raashin ugu kariyaanoo ku biilaanoo halkaa ku soo xereeyey oo inta shalay fognaaga u tageen yidhaahdeen meeshaan annagaa lehe geela ka rara wallaahi inaydan xataa ku maalayn saakaa leyi ee ka guura halkaasaa isku dhacu ka imaanaya sidaa darteed colaaddii iyo abaartii labadaba innagaa gacanheenna kaga samaynayna dhexdeenna iyo meeshaan deganay labadaba innagaa samaynayna waxaan ugu baaqayaa dowladda waxaan ugu baaqayaa odayaasha waxaan ugu baaqayaa shacabka waxaan ugu baaqayaa dadka degaanka gobolka nugaal dadka ku nool allihiin hadduu alla yahay oo aad dad islaama tihiin oo noloshiinna iyo jiritaankiinna iyo aayihiinna aad ka fakaraysaan war fadhiga ka kaca war waxaan shalay arkay looma fadhihi karo waxaan kale oo soo arka laba arrimood oo iyaguna la yaab leh arrinta koowaad waxay tahay waxaa sama- la sameeye kaamam dadkaas cagafta dhulka gelinaya oo ku jaraya waxay samaysteen kaamam waxay leeyihiin tiimam kaamam magaalada ka baxsan bay degan yihiin haddii loo baado anaa dadka soo tusaya kaamamkaas cagafyadaa u yaalla baabuurtii dhulka lagu kormeerayay oo lagu lagu ilaalinayey oo lagu sahaaminayey baa u taalla halkaasay raashinka ku karsadaan oo qaadka ku cunaan oo kamberi ku yihiin oo degan yihiin waa weydiiyo waxaan idhi maxaa meeshaan ku samaysaa waxaa la yidhi waxaanu nahay kambenigii dhuljeexa dhulkaanu jeexna annagu kambeni baanu nahay dhulka jeexa dhulaanu kuu jeexna ma haysata sidaasaa ka socota waa arrin la yaab leh waa kaamam dhan dhulka iyaguna waa jeexdaan dadka ay lacagta ka qaadanayaanna waa u jeexaan waxaan soo jeedinaya oo ugu baaqaya dowlad iyo shacabba in laga kaco fadhiga magaalada in loo calaamadiyo limid ayan dhaafin limid ayan dhaafin inta ay ka gaarayso limid aan la dhaafsiin karin dhulka loo astaynayo oo la yidhaahdo intaasaa magaalada u calaamadsan intii calaamadaa banaanka ka xiga waa dhul daaqsin cid calaamadsanan ka dhaala ma jirto cid yeelan ka dhaala ma jirto intaa calaamadaa ay saaran tahayna waa magaaladay u astaysanta in la yidhaahdo in la yidhaahdo halakan meesha la yidhaahdo ee matoorkaas buuraanaa sahablood ka shisheeya lama dhaafi karo halakan ee gol caligari lama dhaafi karo halakan xerada milatariga lama dhaafi karo halakan kontaroolka lama dhaafi karo afartaas seejo in loo sameeyo magaalada wixii bannaanka ka ana ay noqdaan dhuldaaqsimeed xooluhu leeyihiin qofkii yada waa leeyahay ama calaamadda ma u celiyana sharciga la hor keeno anigu arrintaasaan soo jeedinayaa midda aan ku kala badbaadi karno waddankuna ku noolaan karana waa middaa waxa weeye nimanka cagafyada wata waa in sharciga la hor keenaa nimanka cagafyada wata oo inay dhulka ku nabaadguuriyaan cagafyada u soo gatay sharciga waa in la hor keenaa waxa weeye ninka ay dhulka u calaamadinayaan sharciga waa in la hor keena waxaa la odhanayaa dooxa hebla hebel baa calaamadsadayoo isagaa leh oo cagaf buu marsaday hadda ninkaasi wuxuu sharci u leeyahay dooxadaa markuu calaamadsaday in sharciga la hor keeno oo maxkamad la saaro buu sharci u leeyahay taas marka waxaa cagsi u noqotay oo ninkii baawar ku helay meeshii inuu yeesho oo la yidhaahdo wiilkii hebel hebelahaa baa halkaa cagaf gashadayoo calaamaddaa isagaa laho qori aakaabu la ag fadhiyaa nina uma tegi karo saasuu baawar ku yeeshay waxaan leeyahay fadhiga laga kaco fadhi inooma harin oo aamus inooma harin aan fadhiga ka kacno aan nolosheenna badbaadino aan dagaankeenna badbaadino aan dhiiggeenna kala badbaadino asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu